maanta waxaa ka dhacay dilaa ka dhacay dil oo micnaha nin reer baadiya la dilay ciidanka dowladda dilay sababta waxaa waye ninka waa iska reer baadi nin oo aan wixii magaalada jira aan fahmaynin qoryo gaari gacan gaari dameer watay markaa qoryaa watay magaalada ugu watay inuu garta oo biisho markaa kadib hadalkii uu fahmi waayey meeshana howlgal ma soconina ciidankiiyaa socday markaa kadib ninkii su-aala weydiin su-aal su-aashii waa fahmi waayey markii uu fahmi waayey ulaa lala dhacay ninka markii ulihii lala dhacay oo xanuunsaday kadib haddana amar kalaa la bixiyey hal la dilo habalaa lagu dhuftay markaas meesha dhaawac waa jira hal qof hal qof laazmi ah laazmay ah maya habadda kalay dhaawacday tan asaga loola dhacay ninka ninkii dilay waa xiran yahay ha waa xiran yahay ninka amarka biyeyna waa iska socda taliyaha amniga degmada